war ka soo baxay jabhadda amxaarada ee fano ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay gacanta ku dhigeen magaalada sagooj ee koonfurta goondher ee dalka itoobiya la wareegitaanka kooxda ee magaaladaasi ayaa timid kadib dagaallo culus oo magaalada ku dhex maray ciidanka xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada ee fano muuqaal ay maleeshiyaadka kooxda iska soo dubeen islamarkaana lagu baahiyey warbaahintooda ayaa muujinaya ciidamo ka tirsan jabhadda fano oo ku sugan gudaha saagooj iyo askartooda oo ku sugan argada laga galo magaalada dowladda xabashida itoobiya ayaanan ilaa iyo hadda ka hadal warka ka soo baxay fano oo ay ku sheegatay inay la wareegtay magaaladan ka tirsan mandiqada goondher ee dalka itoobiya waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo jabhadaha ka dagaalama dalkaasi shalay ayay ahayd markii maleeshiyaadka fano ay weerarkan la mid ah ku qaadeen magaalada qowraah ee u dhow xadka ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan waxaana ay kooxdu dagaalkaasi ka sheegatay guulo waaweyn ayna ku qabsatay gaadiid iyo hub ay leeyihiin ciidanka itoobiya